wasaaradda caafimaadka jubbaland oo kaashanayso hay-adda w h o unisef gavi ayaa bilaabay ololo tallaal oo lagu difaacayo carruurta da-doodu ay u dhexayso lix bilood ilaa iyo shan sano lagana hortegaya cudurrada halista iyo jadeecada ee afureenka ololahan ayaa wuxuu ka socon doonaa dhammaan degmooyinka jubbaland iyadoo lagu tallaalayo carruurta goobaha caafimaadka iskuullada xeryaha barakacyaasha iyo guryaha ay ku nool yihiin wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa wuxuu ka warbixiyey qorshayaasha lagu horumarinayo ololaha tallaalka iskudhafkahi ee ka hortaga cudurrada jadeecada iyo afureenka insha allahu tacaala qorshaha iyagu waxaa weeye ciyaal afar boqol oo kun iyo wixii ka badan inaan tallaalkaa gaadhsiina taargetka wasaaraddu waa inay afar boqol oo kun tallaalkan maanta bilaabanaya la tallaalo oo laga tallaalo cudurrada khatarta ah ilmaha da-doodu ka yartaa shanta sano waan boorinayaa shaqaalaha wasaaradda oo dad yar maaha afar boqol oo kun oo aada garanaysaan dadka isu dhex markiisa iyo gaadiidka iyo waddooyinka iyo culayska jira haddana waxay dhabarka u riteen shaqaalaha wasaaraddu iyo hay-adaha ka kaalmeeya tallaalka sida w h o iyo unisef iyo kuwo kaloo badanba in ay tallaalkaas gaadhsiiyaan qof kasta oo ilmaa oo jubbaland ku nool ama lug ha lagu gaadhsiiyo ama gaari ha lagu gaadhsiiyo ama gaari iyo lug ha la isugu daro haddii ilaahay yidhaahdo waxaa kale oo aan ka codsanayaa mas-uuliyiinta dowladda oo jooga degmooyinka dowladda jubbaland oo dhan maadaama uu ololahani yahay mid caama oo stateka oo dhan ka jira inay la shaqeeyaan oo ay dhiiri geliyaan shaqaalaha wasaaradda mas-uuliyiinta culimaadudiinka arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya iyo dadweynaha naftooda waalidiinta ilmaha dhalay intuba inay la shaqeeyaan oo ay xoogga saaraan inuu guulaysto ololahani si ilaahay nooga yareeyo cudurkan cudurradan khatarta ah labaduba nemoniada iyo oo fureenka iyo iyo jadeecada